qaramada midoobena waxa ay cambaaraysay askaraynta caruurta aan qaangaarin ee u dagaalanta xarakada al-shabaab ergeygaarkii xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha dalkeenan soomaaliya major kittin ayaa si kulul u cambaareeyey tirada badan ee caruurtii ee ka mid ahaa dagaalyahanada al-shabaab kuwa oo ay soo qabteen xoogaga amniga puntland intii uu socday dagaalkii dhowaan ka dhacay qaybo ka tirsan deegaanada maamulka puntland ugu yaraan lix iyo toban aan qaangaarin una badan wiilal ayaa waxa ay ka soo muuqdeen wararkii ay tabinayeen warbaahinta ee ku saabsan dagaalamayaasha al-shabaab ee la qabtay waxaase dhici kartaa in tirada caruurta la askareeyey ee ku jirta xabsiyada maamulka puntland ay intaasi ka badan yihiin waxay ka mid ahaayeen tobaneeye ka mid a xarakada al-shabaab oo lagu soo qabtay howlgal ay sameeyeen ciidamada puntland iyo dagaalkii ka dhacay xeebaha puntland kuwa oo markii dambe loo gudbiyey xarunta maamulka puntland ee garoowe oo la dhigay xabsi ay maamusho ciidamada puntland qaramada midoobey waxay wadahadallo la furtay baa layidhi maamulka puntland wadahadalladaas oo ku saabsan sidii loo qabanqaabin lahaa la dhaqan habboon oo loola dhaqmo caruurtaasi si waafaqsan sharciga caalamigiihi ee xuquuqul insaanka iyo sharciga caalamiga ee xilliyada dagaalka tallaabooyin sax ah oo loo qaado dhanka arrimaha horumarka ayaa waxay muujin doonaa sida ay maamulka puntland uga go-an tahay in ay si wanaagsan ula macaamilaan caruurta aan qaangaarin oo ay gacanta ku hayaan daabulidda aan geed loogu soo gamban ee al-shabaab u soo daabulaan caruurta yaryar waa wax laga caroodo oo mudan cambaareen gaara ayuu yidhi ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya major keten carruurtan waxay u baahan yihiin taageero waana lagama maarmaan in la qaado tallaabo kasta oo lagu sameynaya dhaqan celin si aysan mar dambe ula laaban dagaalka ay shabaab ka wadaan qaybo ka mid a soomaaliya ayuu hadalkiisa intaas ku soo koobay major ketin